Dhallinyarada ku nool degmada Guriceel ayaa hirgeliyay xarun cusub oo lagu magacaabo Elite Play taasoo loogu talagalay in bulshada ay ku caweeyaan. Xaruntan oo loo dhisay hab casri ah ayaa bulshada waxa ay ka heli karaan qaybo kala duwan sida qaybta kafeega, qaybta lagu akhriyo buugta iyo qaybta kale ee lagu ciyaaro ciyaaraha gacanta sida laadhuga iyo qaybo kale oo badan. Shaafici Salaad Cali maamulaha goobtan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay bulshada ka heli doonaan xaruntan.
reer gurceel waxaan rajaynaynaa inay goobtan ku soo dhowaadaan oo ay ku madadaashadaan marna ay wax ku akhristaan qofkii u baahan inuu wax akhristo asagoo kabashiinkiisa cabaya inuu kabashiinkiisii ku cabo buugag aad u qiimo badan u soo doornay qofkii doonaya inuu madadaalo qaato inuu madadaaladiisii qaato oo bulsheeyo socializing sameeyo waxay ka kooban tahay goobtan goob lagu cunteeyo goob wax walbo cunaa laga helaayo ayadoo usii dheer tahay library buugagta laga akhristo ee u dheer tahay madadaalo dibladii laadhuudii waxaan kusoo kordhin doonaa waxyaabo kale oo insha allah sida sports oo aan ku talagalnay projectorkii uu yaallo daawan doonaan waxaan soo wadnaa vr ama virtual reality oo ay dadka meesha adduunyada aan rabtid ka daawan kartid virtual realitygaasaan soo wadnaa waxaan jecelnaha inaad guriceel maalgashataan annagana sidoo kale qof walbaa ku dhiirigelinayna inuu guriceel maalgashto magaalo aad u qurux badan waaye qaar ka mida maamulka degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa soo dhoweeya xaruntan cusub waxaan xarig jaraynaa xarun cusub oo la yidhahdo ilad biley restaurant oo ku taalla gurceel taas oo uu soo kordhiyey walaalkeen ganacsada shaafici waxaan leenahay oo aad ku mahadsan tahay soo kordhinta adeegyada cusub aad ku soo kordhisay deegaanka waan kaaga mahad celinaynaa sidoo kale bulshada reer gurceel waxaan leenahay ku soo dhowaada waddan nabad ah inta qurbaha jirta inta dalka joogta waxaan ugu baaqaynaa deegaan nabad ah oo la maalgasho karo ayaguna ay ku dhiira doonaan ganacsadaga nuucan oo kaleeta ah xaqiiqatan meel lagu madadaalo bulshada reer gurceel oo dhallinyarada ah oo ay u baahan tahay maadaama dhallinyarada soomaaliyeed ay boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay yihiin waddanka jiilka waddankan ku dhaqan xilligan in ay ku soo kordhaan deegaanka aad iyo aadaan ugu hambalyaynaynaa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waa aad ku mahadsantaha ganacsadaha soo kordhiyey goobtan ganacsi ayaa door ka qaadanaysa horumarka ka socda magaaladaasi maadaama ganacsato badan ay ku dhiiranayaan inay hirgeliyaan goobo loogu talagalin dadka ay ku caweeyaan